imal waad mahadsan tahay waxaa goor dhaweed weerar gaari loo adeegsaday lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdirasaaq xaaji maxamed masalle dilkan oo ka dhacay degmada hodan meel ku dhow carwadii hore qaranka waxaana kooxda dilka jeysatay ay goobta ka baxsadeen iyadoo goobta maydkiisana ay ka qaadeen dad uu ka mid ahaa taliyaha saldhigga degmada hodan oo u tegay ii sheegay markuu shilka dhac kadib inuu meesha tegay arkana wiilkoo naftar ku jirta markii gumad u sameeyeenna uu geeriyooday taliyaha saldhigga degmada hodan ee dowladda soomaaliya taliya maxamed taliya xuseen maxamed cabdi gaashaanle wuxuu ii sheegay in dilkan uu dhacay xilli ay ay aad ay mashquul u ahayd marka loo eego magaalada gaar ahaana arrinta saldhigga hodan meela ka fogeen ay wax ka dhaceen islamarkaana markuu waxdhaca kadib uu goobta gaaray marka dilkan dhacay wiilkan dhalinyarada waxaa la ii sheegay taliyo io xaqiijin u ahaa dibadda uu kasoo laabtay oo kamid ahaa dhalinyarada dalka dib ugu soo laabatay laguna magacaabi jiray cabdirasaaq xaaji maxamed masalle sida uu i xaqiijiyey taliyaha saldhigga ee degmada hodan mudane xuseen maxamed cabdi waa gartay marka taliyuhu makuu sheegay wax ay u malaynayaan ilaa hadeertan wax wiilkan loo dilay taliyuhu makuu sheegay gaashaanle xuseen maxamed cabdi oo t od weydiisay warar qaar sheegaya in gaariga uu watay marxuumka la dilay nuucyaarsa loo yaqaan mid u eg uu taliyuhu lahaa warar hore soo baxayn ay sheegayeen in taargetka uu gaariga taliyaha ahaa wuu ii sheegay wuxuu yidhi markuu shil ku dhaca kadib dad badan baa isoo wacay oo dhahayay gaarigaagii miyaa la xabadeeyo ma shil baa ku dhacay wax saasa wuu xaqiijiyey marka wararka qaar tuhum gelinayay in gaariga taliyuhu uu ahaa target lana moodayay marka hore inuu ahaa marka dambe soo baxday in gaariga taliya uusan gaarigu ahayn suuxa la dilana uu yahay qofka lagu magacaabi jiray cabdirasaaq xaaji maxamed masalle sida taliyaha uu asaga io xaqiijiyey wana uu aada uga jaabsaday inuu wax codar bixiyo haddana inta ayuu sheegay t o eda wuxuu intaasi ku daray inay wadaan baaritaano iyo xogtay goobta ka heleen inay daba joogaan oo dad goobta ku sugla ay siiyeen xoga la xiriira qaabka dilka dhaca iyo gaariga dilka geysta waxaa laakiin hay-adaha ammaanka ayaa daba jooga uu ii sheegay waa gartay wax dhinaca kale bal waxaad sharaxad inaga siisaa shil baa ka dhacay magaalada sida laleeyahay dil kalaa ka dhacay wada jira arrimahaas isugu keensoo duub wan taliyaha naftiisa ii sheegay in shil gaari nooca loo yaqaan caasiga oo dadweynaha isticmaalaan ardayna ay saarnaayeen inuu shil ku galay isdooska tale ee degmada hodan oo wadada makaal mukarama ah dabcan aada u mashquul badan oo baabuurtu ardayda iyo iskuullada iyo aada jaam u oo la yaqaan wuxuu ii xaqiijiyey in hal caruur uu ku geeriyooda goobtaasi dhaawacna uu kasoo gaaray tiro dad saarnaa gaar ahaan arday u badnayd oo halkaas gurmad u fidiyeen markii ka dhaceen islamarkaana ay isbitaalada inta badan u qaadeen dhaawacyadii dadka arrintaasi waxaa isla isla arrinta hodan ka dhacda ah u xaqiijiyay t o eda taliya xuseen maxamed cabdi gaashaanle waxaa kaloo jiray jamaal dil la sheegay oo isna ka dhaca degmada wadajir ruux la sheegay inuu ushaqeynayay bankiga dhexe ayaa wararka c o da heleysa sheegayaan in in lagu dilay halkaasi oo maanta iyana uu dil ka dhacay marka markaad fiiriso dilal ayaa ka dhacayay iyo shilal magaalada muqdisho xilli hay-adaha ammaanku ay weli aada ula tacaalayaan sugidda ammaanka iyo xaqiijinta marka laga hadlayo xaaladda ammaana magaalada oo dabcan isgoosiyada iyo goobaha iyo gooba ku badan yihiin ciidamada ad ku arkaysa haddana weli way dhacayaan faalka la xiriira midrada